Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa laga daafuray iskuulka Horyaal oo ah iskuul wax lagu bari doono carruurta baahiyaha gaarka qaba. Carruurta kala duwan ee baahiyaha gaarka qaba ayaa ka faa'iidaysan doona waxbarashada iskuulka oo ah mid lacag la'aan ah. Maamulaha iskuulka Horyaal Xamdi Cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixisay sababta ay u aas-aastay iskuulka iyo tirada ardayda wax ka barato.
iskoolkan waxaan ku bilownay horta hadda muddo hal sano camal oo iskoolkan furan yahay laakiin waxaan u maleynayaa sanad kaleeto oo ka horeysana waxaan ku jirnay qabanqaabadan iskoolkan iyo ilmahan sida aan u soo aruurin lahayn iyo qaabkaan u mari lahayn alxamdu shukr bilcaalamiin ilaahay waa noo fududeeyey annagoo meelo badan u soo marnay ururka curyaamiinta oo maxay ahayd deegaankeenan annagoo lasoo kaashanay waalidiintii lasoo kaashanay raadin badan iyo maxay ahayd arday badan labaatan iyo toddoba cunugaan isku keennay marka labaatan iyo toddoba cunugaan haynaa oo meeshaan hadda wax ku barnaa waxaan tagnay deegaamo ku heraarsan degmadeenan ilmo badan oo baahiyaha gaarkaa qabaa way joogaan duruuf jirta awgeedana way awoodi waayeen inay ilmaha magaaladan keenaan horta alxamdulilaahi annaga ilaahay wuxuu noo fududeeyey gabdho isku tagay oo deegaankaanaan nahay cid kore oo na saacidaynaysana ma jirinin gabdhaheenaanaa wax isku ar aruurinay ku talagalnay inaan ilmahan wax barno ilmihii waa keennay wax waa barnay dadka maanta adduunka joogaawo siyaabo badan ay wax u bartaan